الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد نبي المي وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا وحدثنا عثمان وأبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم جميعا عن جرير قال عثمان حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن علقمة قال أنه قال قال عبد الله cusman iyo abubakr ibn abi shayba kolley waa laba xaafid oo laba imaam ah walow dee ha sii kala mudnaadeen abubakar hasii mudnaado abubakarna waaba ninka ugu badan sheekh uu muslim ka wariyo kitaabkiisa dhexdiisa ninka ugu axaadiis badan weeye sidaan hore usoo sheegnay haddaba labadaa walaala ah abushaybana waa awowgood weeye ayaa iyo isxaaq ibnu ibraahim waa ina raaway baa xadiiska jariir ka wada wariyey markaa wuxuu soo qaaday lafdigii cusmaan lahaa oo lafdiga inoo soo socda khaasatan xaqa siyaaqa isnaadka ee waa kiisi oo muxuu yihi cusmaan baa yidhi xadahanaa jariiru can mansuuri can ibraahim can calqama inta kalena waa raggii dee culimada ahaa ee waaweynaa aynu in badan soo aragnay jariir ibnu cabdilxamiid mansuur ibn اmuctamir ibraahim ibn yaziid الnakaci iyo calqamaة bnu qays الnakaci qaala markaa calqama wuxuu yihi mansuur iyo ibraahim iyo calqamana waa taabiciintii e qaala cabdullaahi cabdullaahi bnu mascuud baa wuxuu yihi salىa rasuulu اllahi salى اllahu عalayhi wasalam rasuulkii ilaahay ayaa tukaday salaad dadkiina way ku daba tukanayeen oo uu tukiyey qaala ibraahimu ibraahim baa wuxuu uhi zaada aw naqasa macnaa ibraahim baa shaki galay oo way noo soo socotaa salaadu waxay ahayd iyo ziyaado inay ahayd baa inoo soo socotaba ee halkan ibraahim taa muu dabdino ama ziyaada dee meeshii jirto rasuulka ilaahay waxbuu ziyaadiyey ama waxbuu nuqsaamiyo meesha ama ziyaada salaadii gashay rasuulka ilaahay kordhiya ama nuqsaan bay hede laakiinay ziyaado ahayd ayaa inoo dambaysa waxaana ragcad shanaad baanu u kacay rasuulka ilaah u dhammaystay falamaa sallama markii uu salaadii ka baxay ayaa qiila lahu lagu yidhi yaa rasuulallaahi rasuulkii ilaahayow axadada ma waxaa soo darriyey fii salaati salaada dhexdeeda shay-un ma waxbaa soo darriyey oo salaaddii xaggii rakacaadkeedii iyo tiradeedii ma dee waxbaa soo kordhay oo soo darriyey bay yidhaaheen qaala wuxuu yihi oo iyagu markaa dee ma garanayaan in la nasakhayo in kale waaba kuwan rasuulka ilaahay taas weydiinaya oo salaadoodii dee inaysan ku dhantayno ixtimaal weyn baaba iyaga agtooda ahayd oo san loo bedelayba hadalkoodu tan buu ahaa qaala rasuulka ilaahay wuxuu yihi salawaat ullaahi wasalaamu calayh wamaa daaka in maxaa arrinkaa iyo su-aashu ay tahay oo maxaa ii weydiineysaan arrinkaas su-aashaa maxaa keenay weeye qaalu waxay idhahaan sallayta kada wakada waxa iyo waxaa amaynta ayo intaasaa tukatay xadiisku waa xadiis keliya oo duruq badan yeelan doona haddii la idhaaho oo mansuur weliba dee ayaa la ysugu iman doonaaye laakiin dad badan oo asxaabtii mansuur ahayd baynu riwaayaadkooda arki doonaa marka dee ragcad ziyaada inuu tukaday bay u sheegeen intaasaa tukatay oo shan ragcadood baa tukatay qaala markaa wuxuu yidhi inay ziyaadaa jirtay wuxuu ka tegay oo uu soo la yimaadaa may jirin e fasanaa rijlayhi rasuulka ilaahay labadiisii lugood unbuu laabay macnaa dee markii hore iyaga ma u soo jeestay xaggii qibladii buu u jeestay lugihiisii buu laabo wastaqbala qiblata qibladii buu u jeestay fasajada wuxuu sujuuday sajdatayni laba sujuudood oo laba sujuudood oo sujuudu sahwigii ayuu la yimi uma sallama assalaamu calaykum buu yidhi oo salaadii buu haddana dib uga baxay ama dee sujuudan uu kuba laabmay uma aqbala waa qaabila calaynaa xagga iyaga wuxuu soo qaabiliyey biwajhi wejigiisa uu noo soo jeestay oo faqaala wuxuu yidhi innahu sha'niya low xadaثa hadduu soo dariyo fi salaati salaada dhexdeeda shay-un shay oo salaada wuxuu ku yimaado oo dee uxun aada lagu soo kordhiyo ama wax lagaba dhimo adigu dee tashriic cusub oo salaadii ku tacalluqsani hadduu yimaado amba'tukum bihi kaah waan idiin caddaynayaayo anaa idiin sheegayo idinku warramaya walaakin laakiin innamaa ana anigu basharun dad baan ee basharun baaban ahay ansaa waan iloobayaa kamaa tansawna se wuxuu ilowdaana waan u iloobayaa haddii aan arrinku dee wax soo kordhay jiro marka horeba waa laydiin caddaynayaa ee bashar baan ahayoo waxbaan iloobayaa saa idinkuba u ilowdaan faidaa nasiitu haddaan iloobo fadakiruunii ixusuusiya waayo dee haddii wax isbedeli markaa ma jirto haddii isbedel yimaado marka horeba waa laydiin caddayn weeye haddaba haddii aan anigu waxiloobo oo san oo kale waxaan kordhiyey ama waxaan ka tegey ixusuusiya baa rasuulka ilaah yihi salawaatu ullaahi wasalaamu calayh waidaa shaka hadduu shakiyo axadukum axadkiin fii salaatihi salaadiisa dhexdeeda shaki galana falyataxara ha u qasto asawaaba sa u arkayo sawaabka inuu yahay bal taas ha u qasto falyutima calayhi markaa wuxuu u arkay inuu sawaab yahay oo uu ah dee tii isaga la raajax noqotay inuu sawaab yahay salaadiisii ha ku dhiso oo ha ku bineeyo ha ku taam yeelo uma bacdigeedna markuu taam yeelo salaadiisuu taa ku taam yeelo liyasjud ha sujuudo sajdatayni labadii sujuudood ee sahwiga ha sujuudo taas eeiyadaana ay adigu ama shafci salaadii uga yeelaysaan xadiidkii abu saciid xalay kusoo maray ama waxay noqonayaanba tarkiiban lishaydaan shaydaankay dullayn iyo ka cadhaysin iyo idlaal ay u noqonayaan isagu doonaya labsigani xaggiisa kaba yimi ee saa yeela bal xadiidku kolley duruqo xooga ayuu yeelan doonaa barhkood jumlo yaroo keliya oo ruwaaddii alfaadahoodu macnuu waa mid ay ku yar kala dunaayeen buu soo celcelin doonaa kolna riwaayaad dee xadiidku leeyahay in duruqda kale leedahay oo laftii intaa ka badana buu inoo keeni doonaa in sha allahu tacaala bal xadiidka horta daliil wuxuu u yahay rasuulkii ilaahay salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh dee ambiyadii kalena waa laba mid ah inuu iyaga ilowgu shay ku bannaan yahay waa bashar waa dad waxyaalaha dadka kuga imanaya acraabdaasee se ilow ay iloobaan iyo xanuun iyo waxyaalahaasi waa ku imanayaano waaba kan rasuulka ilaahay dee sahwigan aan ku jirno axaadiistiisii noo socotaaba waa rasuulka ilaah waxiloobay ama atixiyaad ha ka kaco ragcad shanaad ha u kaco salaaddii oo dhammaan ha ka baxo waaba waxyaalaha inoo imanaya waxna aan sooba aragnay bal taas weeye oo ilowgu waa ku bannaan yahay laakiin culimmadu tay isku waafaqsan yihiin waxa weeye wixii axkaamtan dee sharciga ah ee ilow isaga ama uu gaba tago ama ilow kuba yimaado ilow waa ku bannaan yahaye laakiin laguma sugayo saasun xaaladu dee iyadoo wixii uu iloobay ama uu ziyaadiye ama uu kaba tegay arrinku saasun uu ahaadoo lagu daayo on lagu baraarujini taasi ma dhacayso in haddii kale tashriic dadku taas ay sharci u qaataan bay noqonee laguma sugaye ilaahba subxaana wa tacaala dee ogeysin arrinkana waaba kanoo dee tambiihii iyo waa kan isagiiba ku xusuustay allahuma culimadu tay iyagna kolley ay yidhaahaan halkan waa mumtanic waxa weeye arrinku hadduu qowl ku tacalluqsan yahay aqwaashan balaaqigaase wax laynoo loo soo dhiibay waxyigan ay tahay dadkii inuu gaadhsiiyo waa umuuraha balaaqigee qowlka ah iyada taasi waa mumtanic in haddii kale waxyigii ma soo gaadhsiin bay noqonaysaa inuu aqwaasha balaaqiga ah ujeeddadu loogu soo dhiibay tabliiq dadka inuu gaadhsiiyo halkaa sahwi iyo nisyaan ku yimaaduu taa ugaba tagaa taas guud ahaanba culimmadu dee waanay isku waafaqsan yihiine waayo waxay leeyihiin waa shay mumtanica ama wixii aan taaba ahayn ilowga uu iloobo kol haddaan laguna sugahaynoo arrinku saasun uu wax ku baaqi noqonayo ahayn nubuwadiina ma burinayso mafsado ka ratimaysaana ma jirto bal faa'iidooyin badan baaba kaba ratimayo ah waa axkaamahan ruuxa waxilooba sadee bal laga yeelayo iyo axkaamuhu sayiin iyo bal axkaamtii taa kuwa tacalluqsanayd ee badnayd ayaaba halkan laga faa'iidaysanayaa oo faa'iidadaasna way kuba jirtaa bal markaa taasba weeyo horta xadiidka taas way noogaba sugan tahay arrinkan kale uu yihi rasuulka ilaahay markan uu xiloobay xusuusiyana ee waxaaba kuba sugan ruuxii taabic ahaa kii matbuuciisa ahaa wixii dayne waa bashare ila ugaba tegaya ama wiiloobayay inaanu ku eeginune uu xusuusiyo taas dee jidaysanka ay jidaysanto waaba kan rasuulka ilaahay yihi salawaat ullaahi wasalaamu calayh bal taas ee umuuraha iyada halkan nooguma sugan ee xadiidkeede waa waxa ugu sii ahamsan bana waxa weeye way noo dambaysaaye haddii ruuxu dee sahwi salaadiisii wuxuugu daro ragcad shanaad buu u kacay ama wax ka badan baa u kacay waa ilowsan yahay sahwi weeye salaadu taa kuma burayso dee salaadiisii kagama burayso weeyaane laakiin waxaa dee meesha imanaya uun inuu sujuudii sahwi markaas uu la yimaado hadduu dee markaa ragcad shanaadba uu u kacay isagoo ragcaddii ku jira ama la xusuusiyo ama uu isaguba xusuusto dee halkaa uu joogo ayuu ku daynayaa oo waa fadhiisanayaa inay atixiyaadunbaaba bel matalan hadduu ragcaddii shanaad mitalaan watan rasuulka ilaahay kaba dhacday wixii oo dhan waa goynaya hadhowna sujuud sahwi buu laba iman hadday sujuudaydi hadday rukuucdii hadday qiyaamayd waa fadhi markaa arrintiisu fadhigii halkaasuu ku joojin laakiin hadduu dee markuu dhammaysto ee salaadiiba uu ka baxayo ama uu kaba baxay ay arrintu noqoto dee xukunku tan unbuu noqon oo sujuudu sahwigaasu nina waaba dhammaystay salaadiisiina waxba uma noqonayso ma burinayso waana tan xadiidka kolley duruqdiisa iyo riwaayaadkiisuba inoogu soo socota haddii ala idhaah arrin baa laakiin jirta oo halkan inooguba sugan idaa shaka axadukum fii salaati falyataxara sawaab haddii axadkiin salaadiisa dhexdeeda shaki galo ha u qasto oo bal waxa weeyaan waxa sawaabka macnaha ha eego ha ijtihaado suu u arkayo inay ta sawaabkaa tahay taasuun ha ku bineeyo salaadiisii marka taa xadiidkan markaan saa ku fasirno macnuhu waxaabuu noqon inaan shakigii la tuurahaynuun ilowba had iyo goorbe eh de haddii waxay la raajax noqotay oo waxay qaalib u tahay danigiisii ama tirada badan ha noqdo ama tirada yare taasuu ku soconayaayo salaadiisiina uu ku binaynayaa xadiidku taasuu inoo faa'iideynayaa laakiin xalay taa waxaan soo aragnay oo xadiidkii inooguba sugnaa shakigii in la tuurayo shakigiio wixii yaqiinta ahaa ee la hubay waxa weeyaan lagu binaynayo xadiidkana taasee bal haddaba xadiidkan baan duruqdiisa lafdigan khaasatan jumladan uu usoo celcelinaya wixii ku tacalluqsan ayaan horta israacayna waayo masaladaasa iyadna meesha taala oo imika halkan nooguma sugan weeyaan oo xadiidkan daahirkiisu ama dee daliil u noqonayo jaanibka in sawaabka iyo s u arkayo sawaab ruuxa uu ku dhaqmo uun xataa ay taasi keenaysaba hadduu doono tiradii badnayd hadday agtiisa sawaab tahay sia la raajixa ay tahay inuu tii ku soconayo salaadiisa ku binaynayo waa xadiidku daahirkiisa taasa bal haddaba duruqdiisaan wadayna xadaثna abu qrayb qala xadaثna بن bشr xا qala وxadaثnii mحamed بن xatim qala xadaثna wakiع kilahma عan mscr macnaa ibn bشhr iyo wakiicba mscr ibn kidam bay xadiidka ka wariyeen mscarna yuu ka warinaya can mansuri bhada اsnaad mansuur baa meesha xadiidka kolley duruqa dambe o dhan halkanaa la isugu imanayaa markii hore waxaan soo aragnay jariir ibnu cabdilxamiid baa xadiidka mansuur ka wariyey maantana miscar ibnu kidaan baa mansuur kaba wariyey isnaadkuna waa kii hore oo de waa mansuur waxaa ka dambeeya can ibraahima can calqamata can ibni mascuud wa fii riwaayat ibni bishrin haddaba labadoodaa lafdiga dambuu u jeedaaye in yar ku kala dunaaye ibnu bishir riwaayadiisa waxaa ku sugnayd falyandur ha eego oo ha u fiirsado axraa daalika waa waxaa dee isaga shakigan ah ee shakiga isaga uu kuba yimi ka ugu dhow weeye ugu mudan lisawaabi sawaabka ka u marka leega xagga sawaabka isagu ku awleysan ku mudan ama u dhow kaa ha eego kaa salaadiisii ha ku bineeyo marka ama tirada yara noqoto ama ta badane wa fii riwaayati wakiicin macnuhu lafdigun baa kala duwane macno keliyaun buu xadiidku leeyahay falyataxara sawaaba wixii sawaabka ahaa waxa weeyaan sawaabkii ha u qasto kolba sawaabka oo wuxuu u arkayo inuu sawaab yahay markaas taasna ha kuba socdo bal taas baa labadoodana lafdigoodu ahaa kii horena maxaan soo aragnay falyataxara sawaab oo markaa wakiic waxay isku mid yihiin jariir ibnu cabdilxamiid lafdigiisii aynu dee riwaayadii dheerayd aan kusoo aragnay marka la eego ibnu bishrina oo waa mscr bay ka wada warinaya isagu fadhiga dalika lisaba xagga macnaha lakin waa isku mid وxadثna cabdاللahi بن cabdالرحمن الdarimiي qال أخbarana yaحyى بن xasاn qال xadثna وhayb بن khاldi qال xadثna maنصuر بhada الإsناad imakana yaa yimi halkan وhayb بن khاld yuu ka warinaya waa maنصuر isnaadkii hore un وqaala maنصuر markaa riwaayada وhayb maنصuر wuxuu yihi waana isagoo xadiidkii dee marfuuca soo naqlinaya falyandur أxrى dalika lلصawaabi waa lafdigii iبn bshrin ayaa lafdigan wahayb ibnu khaalid can mansuur uu waafaqsan yahay macnuhu waa isla wada midune waa xagga lafdiga waayo maxaynu kusoo aragnay wa fii riwaayati bni bishrin falyandur axraa dalika lisawaab imakana wa qaala mansuur falyandur axraa dalika lisawaabi taas xadaثna isxaaq ibnu ibraahima qaala akbarana cubayd bnu saciidi اlumawiyu qaala xadaثna sufyaanu maantana waa sufyaan thawri waa imaamkii weynaa can mansuurin isagaa mansuur ka warinaya bihada اlisnaadi wa qaala muxuu yihi falyataxara sawaaba waa lafdigii wakiic iyo lafdigii marka la ega jariir ibnu cabdilxamiid bu xadiidku waa ki un waa duruqdii mansuurun asxaabtiisii iyo xortiisii ayaa alfaadahan falyataxara sawaaba xadaثnahu mحamed بn mثnى qaal xadaثna mحamed بn jacfari qaala xadaثna shucbat imikana shucba ayaa ah tilmidkii maanta mansuur ama raawigii mansuur isaguna muxuu yihi can mansuuri bihada isnaadi waqaala falyataxara aqraba dalika ilى الصawaab waa lafdi kale oo halkii axraa bedelkeeda aqraba un bal arinkaa uu ku shakiyey ka u dhow xagga sawaabka axraana waa macnaheedii un kaa ha eego ha u fiirsado kaasna salaadiisii ha ku bineeyo ha ku taam yeelo وxadثna yaحyى بن yaحyى qال أخbarana فضayl بن عiyaad عan maنصuur بhada الإsنaadi وqaala maantana yaa jooga waa imaamkii qiimaha badnaa cilmi marka la eego dee ilaahay cilmigiisii de isaga uu kuba anfacay bal mثalا فضayl بن عiyaad taas can mansuurin oo mansuur kaba warinaya taa waya kolley fudayl ibnu ciyaadna dee malaa kitaabka kolley waa nin zuhdi iyo cibaado iyo warac iyo taawuga oo riwaayadiisu markaa aanay badnaan walow in badan uu wax kaba wariyo mansuurna dee waqti weyn isagoo weyn baabu laba kulmay markii uu dhulkaas soo gaadhay ciraaq iyo soo gaadhay fudayl ibnu ciyaad horta waa nin dee bal matala marka la eegno cilmigiisii ilaahayna ku anfacay camal iyo warac iyo taas waana dadkii xalaal mirad heerkii kaba gaadheen dee ogaa wax alla waxaa calooshooda gelaya waxaan xalaal ahay inaanay calooshooda geli jirin kolleyna waxaan filayaa dee kutubu taraajim waxa weeye tarjamadiisa waa dadka hadalladoodii iyo acmaashoodii iyo ku dhaqankoodii cilmi iyo ama taraajimtooda ay xaafis tahay ee ruuxii dee hagaag ay kuga xambaari ama bal matalan bal dee naftiisa ay garansiin cabsi ay gelin waxyaalo taas umuuraha la yidhaha bidaayadiisiina isagu dee waa nin reer tamiima oo nin caraba laakiin kollay bilaadu ku dhashay bilaad dheer bay ahayd oo maa waraa nahar samarqad magaaladii la odhanayay taas kolley waana dhulku kuba koray laakiin asalkiisii horea la yidhaahaaba waa nin dee markaa sad marka dambe ilaahay ku dambaysiiyey iyo saasi ay aad iyo aad u kala dheeraynba oo dee marka hore in adigu dadkaas waxay dooneen samaynayay unbal kaba mid ahaa marka waxay culimadu soo naqliyeen bal sababtii tawbadii soo kale isagoo malaa ibyuradi adigu waa dhulkii uu markaa kuba koray kalaya ama uu joogay isagoo dee nin roobba ah oo nin weyn markaa ma aqrisan ma dalbin laakiin qur-aankii oo kale waa garanaye ayaa waxay dhahaan gabadh buu caashaqsana ama jaariyo isagoo habeen jidaar iyo gidaar fananaya malaa iyadii u silayaad uma dhacdin ayuu maqlay ruux qaari ah aqriaya lam yaأni liladiina aamanuu an takshaca qulubhm lidikr اllahi wama nazla min alxaq waana kan jidaar buu sii fananayay markaasu yihi balaa yaa rab halkiibuu ka dhaadhacay ilahay baa qalbigiisii taa kuba riday markii uu noqday buu meel khariibo ah malaa ayuu tegey isagoo dee cabsidaasi gashay oo arrintaasa wuxuu maqlay dad baa meesha safar baa meesha joogay saabilo ama safar bay ahaayeen iyagoo barhkood ay leeyihiin aan dee guro gallo kuna ay leeyihin war bal waagu haynoo beriyo fudayl baa dariiqa joogiyah oo ujeedada isagii waa fudayl oo waa budhcadna waaba kaasoo jidka goynayay markaasuu yihi waa ka habeenkiina macsiyadaasaan kuba jiray dad muslimiintii kamid ahaana waa kuwaasoo iga cabsi anigaaba igaba baqanayaan oo adigu halkiibuu toobad dhooba toobad keenay uu kaba dhigayna tawbadiisa mujaawarat alxarab ayuu kaba dhigay waa noqdo markaasu kolley mansuur iyo waktiguu ciraaq soo gaadho mansuur iyo raggaa lahaa ee iyaguna aada u qiimaha badnaa ayuu cilmi badan kaba akriso haddana dee xarabka ayuu degay halkaasuu isagu mujaawir kuba ahaa uu noqdayna marka acbada ahli zamani dadkii waktigiisii ninkii ama xagga waraacnimo ama dee ninkii ugu warac badnaaba waktigiisii dadkii xalaal mirad markay noqoto isagii inanu dhalo cali la odhanayo iyo iyo dee xagga cibaado ay noqoto waxaan filaya suyudi waliba taas iyaan aada u jazminin waayo waktigii ugu dambeysay risaalada waa dhowr iyo soddon sanadood dabadeed maan arag risaaladii afritaatankii waad maktabada bakriyo guudka ku taalay baan ka iibsaday labiyo toban risaalo suyuudi lahaayo la madbuceeyo markaan laha taxqiijiyo risaaladna kamid ahayd boqol iyo konton farba wali waad xusuustaan iga siiya laakiin way de markii dambe muddan haystay laakiin rasaaishii bal risaalaha isku dhex jirtay lagu magacaabo kolleyna waa la helaya waxaan filaya de waa la madbuceeyo waa la helayaaba mushtaha ha muntaha nuqul me mushtaha alcuqul fi muntaha nuqul waxaan ay yidhahaan imika raqmi qiyaasiyaa la jabiye ciyaaraha iyo waxyaalaha ay u isticmaalaan ciddii rekoordhka jabisay ay dhahaan taas oo kale waa habsaasu ku waday oo wuxuu leeyahma waa dee mushtaha alcuqule fi muntaha nuqul waa waxyaalihii laynoo soo naqliyay halkii ay kuma dhammaanayn ciddii heer ka gaadhay aan dee cid kale kama gaadhin oo kale markaasu markuu cibaadada joogo ayaa muxuu idhaa muntaha alcibaadati lifudayl ibnu ciyaad cibaada halka ku dhamaatay ujeedada cid cibaadada waaba dee fudayl ibnu ciyaad oo muntaha zuhdin ibn adham oo magaalooyinka waxa weyn buu lahaa baqdaad oo muntaha tasaaniif ibni shaahin oo waxyaalo marka waa dhowr iyo soddonka waa dee waktida soo hore ay ugu dambeysay risaalada lakiin cimaamkeeda taas baan bal marka waxaan leenahay dee kolley tarjamadiisu siyar aclaam nubala iyo keyrkiiba waa tarjamo kolley xaafis ah oo hadallada aada u qayimka ee culimadu dee hadallo badan oo kolley ay kutubtooda culimadu kaba soo naqliyeen ba kaba mida dee mid aada ay usoo naqliyeen waxaa kaba mid ah isagoo xagga ikhlaaska iyo riya iyo waxyaalaha tacriifkiisa isaga hadal uu leeya soo naqliyeen ayaa muxuu idhahaaba alcamalu liajli الnaasi shirkun wa tarku اlcamali liajli الnaasi riyaa-un wاlkhlaasu an yucaafiyaka allahu minhuma dadka daraadooda waxula timi waaba shirki kale shirka iyaga daraadood camala khayr ood la iman lahayd baad tilmalaaba dadka ku arkiyo waxaaba la odhan waatano ama adigoo riya kabaqada ayaad camalkii khayrkaa uga daysay dadka daraadii u daysay taasna iyada nafteedaaba riya ayuu yidhaha istusus wاlkhlaasu an yucaafiyakum allahu minhuma ikhlaaskuna waa labadaba ilahay inu ka caafiyo inaad dadka daraadooda waxu samayso iyaga daraadooda ad wax uga tagto labadooda oo ilaahay kaa wada caafiyo taas baaba ikhlaasku yahay ikhlaasku hadiyo gorde aimo kala duwan ba hadalkiisaas ayay soo naqliyeen markay ikhlaaska iyo tacriifinayaan bal adu waxaan leenahay fudayl ibnu ciyaad waa imaamkaas kolley fudayl ibnu ciyaad can mansuurin mansuurna dee kolley kitaabka waa inoogu soo noqnoqda waa nin caalima caabid ah isaguna san oo kale oo laba idhaaho waa labada nin israacay baan sheegaya isu sheekaaye la idhaa marooyinkiisa dharkiisa waxaa halku ka dhamaan jiray wuxuu ugu hor dhamaan jiray jilbaha jilbaha ayaa inta kale ka hor dhamaanteed sababtu waa sujuuda badan had iyo goor salaad ma tukanaya oo kale idan yar baa aabaheed weydiiso ay jaar ahaayeen waxay ku tiri nawi baa kitaabkiisa taadiib lasmaa luqaat iyo buu ku yaala tarjamadiisa markuu dhigaya ayaa tiri ya abati ma facalat اlsطuwaanat alati kanat fi daari mansuur habeenkii bay arki jirtay de wax aqalkiisa sadxigiisa ka muuqdo taagan oo tiir bay uhaysatay bergii dambey weyday deetay ku tiri aabaheed iyo abati ma facalat اlsطuwaanat alati kanat fi daari mansuur ustuwaanadii aqalka mansuur ka taagnayd maxaa helay maxay samaysay aabaheed baa ugu jawaabay daka mansuur waqad maat oo mansuurood habeenkiiba seexanay de kolley oo markaasuu hi kaasi mansuur buu ahaayo de tiirka waxay tiirka moodeysay waa isaga taagnadiisu bay arkayso salaada taagano waana dhintay raxmat ullaahi caleyh bal haddaba xadiidka waa mansuure bihada isnaadi waqaala falyataxara waa lafdigii fudayl markaa ha u qasto aladi ka yaraa uu ictiqaadinayo oo isagu uu sileeyahay ama u malayn anahu sawaabu inuu sawaabkii yahay kaa ha u qasto oo kaa ku bineeya salaadiisii waxadaثana بn abi cmar qaala xadaثana cabdالcaزiز بn cabdالsamadi can mansuurin eeg waa mansuur baynu haynaa lakiin waxaa ruwaadii baa isbedelaysa dadka la kulmaya xadiidka ka wariyaa badnaa bisnaadi haulaai waa raggii hore aynu soo marray waa isnaadkood waqaala waxaanu yihi falyataxara sawaaba sawaabkii ha u qasto weli xadiidka duruqdiisu haddii a la yidhaha lakiin iyagoo dee intan kaba dheer ayay noo soo socdaane bal markaa muhimka horta waxa weeye xadiidku waa inoo socon doonaa iyadoo weliba riwaayaad inooga sii yar cadcadna khaasatan rasuulka ilaahay wuxuu kaba tegayo umuuro saasoo axkaam kale inooguba sugantayna waa inoo dambeeyaane xadiidku markaa waxaa daahir uu ku yahay ruuxii shaki ku yimi salaadiisa dhexdeeda inuu eegayo haddii wax u qaalib noqday dannigiisa ama agtiisa u raajixa ay jiraan ama ha noqoto tirada badan ama tirada yar haba noqotee inuu taa ku camal falayo salaadiisina ku binaynayo oo bal matala haddii saddex iyo afar meesha shakigu ahaa laakiin isaga agtiisa wuxuu u malaynayaa malaha adag ee uu isaga la raajixuuyey afar inay tahay afartii unbuu kuba binaynaya dee mas khalaas sujuud saawiga laba yimaada waxbuu kusii kordhinaya ma jirto hadday saddexdu ta raajixa ay tahayna saddexdii buu kaba dhigay oo markaa ragcaddii kale uhadhsanayd ayuu laba iman bal taas weey sida markaa xadiidka kolleyna walow dee waxa weeyaan abu xaniifa iyo culimadii reer kuufa qowlkooda weeyaanba oo ruuxii isagoo rakacaadka cadadkoodi kaba shaki kaba galay wuxuu u ku binaynayaa danigiisa wixii u qaaliba taas bay dhahan kolley markaa aimada qaarkood sida malik iyo abu xaniifa iyo waxay ka dhigaan ruuxan dee had iyo goor shakigu ku badan yahay ee shakigu kusoo noqnoqonaya ayaa tan ku dhaqmayay idhaahaaneen laakiin ruuxa marka u horeeya dee isaga shaki marku yimi un ay tahay xadiidkii kale ay sameeyaan bal markaa horta xadiidku kii horeynu soo marray iyo kan markan saa ku fasirno dee alfaadan aynu inoo soo naqliyo muslim sida bal maalan aag falyataxara aladii yaraa anahu sawaab falyataxara aqraba dalika ilى sawaabna waa macnahay keenayse bal markaa waxay keenaysaa kolley labadii xadiis daahir ahaan way iskhilaafsan yihiin ama labadii xukumeen ka qaadanaynay way kala duwan yihiinba aimada qaarkoodna bal maalan iyagoo labadoodan jamcinaya waxay ka dhigaan haddii arinku shaki un uu yahay labadii dhinac midna aan u raajix noqon xadiidkii hore ayaa dee camalkiisu noqonayaaoo shakigii waa la tuurayaa wixii bal maalan la hubay ee yaqiintaabaa salaadii lagu binayn laakiin arrinku haddii aanu shakigan labadiisa dhinac ay siman yihiin aanu ahayne dhinac uu u raa badan yahay oo dhinacbaa u raajixa waaba dani baa markaa meeshii jira weeye dani baa jira shakaaba dani baa jira marka waxaa la raacayaa haaliba dani oo taasuu kuba binaynaya bal marka haddaan taa idhaahno waa labadii xadiis aynu isu wada geysanay oon ku wada camal falay aimada qaarkooda waana intay u badan yihiin be kolley shaki ama ha noqdo ka siman ama mid jaanib u badan ba haba noqdee xadiidka ay abu saciid un baabay camalka siiyaan waxaana yidhaahaan yaqiintii baa lagu binaynayaa xadiidkanna waxay ku fasiraanba waa wixii bal maalan ha u qasto wixii sawaabkaa sawaabkiina waxay ka dhigaan waa wixii la hubay oo ayuunbaa sawaabku noqonayaa waa tiradii yarayd ee yaqiinta ahayd kaas baa sawaabkiya kaas baa la hubaa taah laguma bineeyo bal taas bay yidhaahaan oo iyagu bal maalan dee aimadii bal taas waana sida ibnu xasm iyo imaka halkan uu kuma fasiro xadiidka hore dee kolley jumhuur culamaa ama shaaficiy iyo keyrkoodna iyagu ay kuba tagaanba laakiin waxaan leenahay bal xadiidkan muhimku haddii shakiga labada daraf ama isku dhowey ay jirto dee kolley xadiidka abu saciid wax looga baydhaa maba jirto taas loogama baydho laakiin arrinku hadduu yahay uun wax yaroo daari ah laakiin shay u badan oo u qaalibi uu jiro oo meeshii maka dhinac uu qaalib iyo raajax yahay ee wax maanicoo ku sugani ma jirto xadiidkan imaka saas dee jaanibkaa kalebaha laguma fasire in bal matalan tan laguma camal falo oo ah wixii sawaabka ah ama isaga agtiisa uu arkayo sawaab uu arkayo sawaab yaynaan odhan wixii sawaabkaa yaqiintaasa laguma fasire wuxuu arkayo sawaabka macnaa waa jaanib baa u raajaxo badan jaanibka caynkaasaa kuba camal falo marka taasna waxay noqonaysaaba labadii xadiise waxay isugu yimaadaan walow dee qolooyinka xadiidkan sidan kuba camal siiyey aan leenahay waxaan hadduu caado un tahayna waa sidan bay yidhaahdeen laakiin ruux mar shaki un kuba yimi xadiidkaasay xataa jaanibaha u raajax noqdee ku camal si ay camal siyaanbe bal markaa waxa weeyaan un inta yaree jirta waa intaas oo dee waana wax lagu camal fali karayo labadoodiiba la isugu geyn karayo oo haddii wax u badan u qaalib ay jireen laba idhaa xadiidkan ibnu mascuud haddii laakiin ay isku dhawaayeen iyada taas ama shakiba uu yahay siman iyada de waa xadiidka marka abu saciid alqudri xadaثna cubaydاللahi بن mعاad بن العنbariي qاaلa xadaثna abي qاaلa xadaثna شhعbaة عن الحkم عن إbrاhيm عan cلqمةa عan cabdاللaahi أن نبيmaka maنصuur meeshii ma jire waa xakم iبn cutayba halkii maنصuur imaka kuba sugan oo فaqيha shahirka isna waana taabici isna أن النبiya صلى الlه عليه وsلم صلى ظهرa خمسا salaad duhur buu shan ragcadood tukaday salaad duhur bay ahayd ziyaadana way ahayd waana xadiidkii dee ibraahimba inoo warinay ibrahim ibn khacib markii horeba waa inoogu sugnaay falamaa sallama markuu salaadii ka baxay ayaa qiila lahu lagu yidhi aziida fi salaati salaadii miyaa wax lagu daray oo la ziyaadiyey qaala rasuulka ilaahay wuxuu uhi salawaat ullaahi wasalaamu calayh wamaa daaka kaasi muxuu yahay ziyaadadan aada sheegaysaan ee aada maxay tahayse oo de maxaa jira ee aada ziyaadadna ay tahay aada sheegaysaan qaalo waxay idhahan sallayta khamsan shan ragcadood baad tukatay fasajada sajdatayni rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu calayh laba sujuudood ayuunbaabuu sujuuday dee markii dambena waa salaamo naqsaday uno way inoo dambaysaa haddii a la idhaaho waxa weeyaan oo salaamtaasi bal waana wax inoo dambeeye de inoogu suganun waxa weeye hadduu ruuxu isagoo sahwisan ragcadba ziyaadiyo wax salaadiisii ku daro salaadiisu ma burayso oo waayo wuxuu badheedhay maaha waa wuxuu laakiin dee bacda salaam hadduu ogaadana salaadiisi way u saxiixuun rasuulka ilaahayba waatanoo salaamtii markuu ka baxay salaadii ka baxay dabadeed buu ogaaday markaasna dee te sujuud sahwina dee hadduu kaba soo qaado waqti dambe dambe dambe uu ogaaday xataa sujuud sahwiguna maxalkiisu waa tegaya laakiin haddii waqtigii dhow yahay dhowidaasna curfigaa loola laamaya siduu shaaficiyha abu hurayre iyabaa laga soo naqliyaa qadarkii salaadaa kolba uu ku jiray in leeg hadday kaba dambayso barhkood baa qadar ragcadeed yidhaaha curfigaa loola laamaya waqtigu hadduu dhow yahayna sidan oo kale rasuulka ilaahay yeelay ayuu sujuud sahwigii laba iman salaadiisna way u dhan tahayba صلyت خمسا فسجد سجدتين حدثنا بن نمyر قال حدثنا بن إدريس عن الحسن بن عبيد الله عن إبراهيم عن علقمة أنه علقمة imaka waa علقمe صلى bيm isagoo da tukinayey ayaa wuxuu tukiyey خمسا شhaن ragcadood ayuu u kacay iyagina malaa dee ama shaki hagal ama sidune waa kuwana way la tukadeen waxaa inoo dhamaynaya xadiidkii waa intan sanad iyo calqama inuu taa sameeyey waa kan tatimadiisii riwaaya dambe inoogu sugan tahay xadaثna cثman ibn abi shaybata walafdu lahu lafdiga ibnu numayrka hore ma laha ee isagaa leh qaala xadaثna jariir can اlxasan ibn cubayd الlahi can ibrahim ibn suwaydin qaala ibrahim ibn suwayd naqaci kolley ma axaadiis badna meel dambena kitaabka waa ku dambeeya waana bal matalan kolley nin magaca ibrahim unakaci ay ku kulmeen laakiin kaa ibrahim ibnu yaziid baa la yidhaha kana waa ibrahim ibnu suwayd nisbadana way wadaagsadeenba qaala wuxuu yihi markaa ibrahim ibnu suwayd sallaa binaa calqamatu calqama wuxuuna tukiyaa duhra salaad duhur khamsan shan ragcadood falamaa sallama markuu salaadii kaba baxay ee uu qaala alqowm ayaa qowmkii waxay yidhaaheen yaa abaa shiblin waa calqama kunyadiisii abaa shiblinow qad صalayta خamسan شhan ragcadood baad tukatay qaala wuxuu uhi kala isagu daynay inuu afar u tukadu isu haystay may ma jiro mataasi ma jirte afar baan tukaday ma facaltu maan samayn arrinkaa sheegaysaan qaalo waxay dhahan bala maya waad samaysay oo شhan baad tukatay qaala wuxuu yihi waxaa odhanaya ibrahim ibnu suweyd wakuntu waxaana fii naaxiyati اlqowmi qowmka dhinacooda oo dhinac buu malaa fadhiyey wa ana gulaamu walxaal ana gulaamun anigu aan inan yar ahay oo markaa waan yaraa raggan kale la hadlayay waa kaba yaraa faqultu waxaan idhahnaa balaa qad sallayta khamsan haa waa tukatay shan baad tukatay baan ana idhi qaala lii wuxuu markaasi igu idhi wa anta aydan yaa acwaru taqulu dalika wa anta adiguna aydan daxabaa dee taas ya acwaru waa cawarow taqulu dalika adigu ma saa miyaad leedahay adigu malaa ninkan ibraahim suwayd baa dee kaley waa cawaraa in isaguna dee wuxuu dhibsanayey ma yahayn oo waa taabiciisi iyo tilmiidkiisi iyo ruuxu haddaanu taa dhibsanayn bal taasoo dee laqabkiisii in laguma sheegona marka aan looga jeedin tacyiir markaan isaguna aanu dhibsanahayn dee tan oo kale waabay markaasi iska jaaisay noqon bal xadiidka inoo dambeeye duliyada inoo kale bukhaari meelo kala duwan uu soo celiyo ayuu kolkol dee laqabka iyadna bal ruuxiin dee talqiibkiisii ama waa laqabkii aanu dhibsanayn ama magac u baxay ama taas oo kale bal markaa ibraahim ibnu yaziidna ma aha anakaci ee saan sheegaya ibraahim baa la yidhaha aabihii waa suweyd waatay noo taalaa nisbad ay kuba kulmeen ibraahim ibnu yaziid nakacina culimada qaar baa kuba qaldamo kan mooday oo ka dhigay inuu isaguna cawaraa oo kusoo daray de waxaana iska jirta qolooyinka raggii hore weliba waa mutaqadimiintii oo kale kutubtoodii de ama taraajinta ama nooc macaajim oo kale alcurjaan iyo alcumyaan iyo alcuur iyo waxyaalahaas oo kale kutub gaaray kuba khaasire ama taraajimtooday ku ururiyeen oo kale hadduu nin dambe mala safadina isagoo aba kale kitaabka dadkii indhaal ah qolooyinkaasu marka kuwan oo kalena dee waxyaalo kolley ay kagaba hadleen waa jireen oo barhkood baa kusoo dareen lakiin kolley sawaamaha taasi ninkani waa ibraahim ibnu suwayden wa anta ayaa ayضa ya acwaru taqulu dalika qaala wuxu uhi qultu waxaa nacam ha waan leeyahay qaala wuxuu yihi markii uu arkay dadkii dee inuu isagii ayaa sahwiyaya dadkii ay tan ay yidhaaheen intii meesha joogtay ay sii sheegeen ayaa fanfatala waa gadoomay oo ine qibladii waa kasoo jeestay xaggii qibladii buu u jeestay fasajada sajdatayni laba sujuudood buu sujuuday uma sallama markii hore salaadii waa ka baxay dees waa kan dib ugu laabmay laba sujuudood laba yimi salaamo naqsi dambe ayuu dib u soo celiyo waa salaamo naqsaday uma qaala wuxuu yidhi isagoo daliilkiisii sheegaya wuxuu tan ama halkan wuxuu dee san ubalaba yimi qaala cabdullaahi cabdullaahi ibnu mascuud baa yidhi sallaa binaa rasuulu llaahi sala allahu calayh wasalam khamsan rasuulkii ilaahay baa shan ragcadoodna tukiyey falama nfatala markuu salaadii kaba baxay ayay tawashwasha alqowmu baynahum dadkii baa xashaashaqay oo hoos baa loo wada hadlayo waa ikhtilaad laswaadka sawdka aan dee la maqlayne isyar dhex galo saa dadkii oo dee waa la hadhadlay adigu waa laisku jeesto oo la hadhadlay waana ta'aduban maca rasuulillaahi sala allahu calayhi wasalam taas faqaala wuxuu yihi maa sha'nukum de waa waxaan caadi ahayne maxaa xaaladiinu tahay oo waa maxay arrinkan qaali waxay dhahen tawashwasha alqowmna waa taas oo macnaa waa dee iyagoo markaa isku jeestay bay hadhadleen weeyaan oo taxarug iyo dhaqdhaqaaqana waaba la yidhaha washwashada ama tawashushkan ee imika waa kalaamkan ikhtilaad isdhexgalaya dee hoos loo odhanayo taas faqaala maa sha'nukum qaalu waxay yidhaaheen yaa rasuul allahi rasuulka ilaahay ow hal ziida fi salaati salaadiima waxbaa lagu daray bay yidhaaheen qaala wuxuu uhi laa may qaali wuxuu idhaha fa inaka adigu qad sallayta khamsan shan ragcadood baad tukatay fanfatala rasuulka ilaahay wuu isrogay uma sajada sajdatayni laba sujuudood buu sujuuday uma sallama salaamtii ayuu haddana dee dib ugu laameynay salaa waa kan dee labada sujuudoode salaam dambe ayuu laba yimi uma qaala wuxuu yihi inamaa ana basharun anigu bashar baan ahay milukum idinkoo kale ah ansaa waan iloobayaa kamaa tansawna sida wuxuu ilowdaan oo arrinkani ilow uun baabu ahaa iga dhacay wazaada bnu numayrin fii xadiisihi ina numayr riwaayadiisa wuxuu ku siyaadiyey faidaa nasiya axadukum axadkiin hadduu ilooba ibnu numayr hadda waa ka hore ee markuu calqamo joogo markii dambe waa kan cusmaan ibnu abi shayba dib ugu laabmaye hadduu axadkiin iloobo salaadiisa wax kaba mid ah falyasud sajdatayn laba sujuudood ha sujuudood ee hadduu yahay sidaa taxiyaad laga kacayo sidan xalay soo maray ziyaadadan iyo wax kaloo lala yimaadaa ma jirte waa labadii sujuudoodun hadday naqsi tahayna haddii a la yidhaha waabay inoo soo socotaa xadiidka abu hurayre iyo xadiidka iyadna cimraan ibnu xusein baa inoo dambeeya haddii naqsi jiro ee bal sujuudda ah laba yimaado taas buu yihi rasuulka ilaahi salawaatu ullahi wasalaamu calayh iyadoo kolley umuuru inoo socdaan meelahana dee kolley ama iska yar axkaamtoodi iyo waxyaalaha inooguma suganaya baanta laakiin wax waan kaba soo sheegnaye halkanta jirta waxa weeye oo dee rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu caleyh intii uu salaadii kaba baxay dabadeed inuu sujuudii laba yimi xalayna waa ta aan kolley masalada kaba soo hadalay axaadiida meesha jirtaana ee imaka ilaa li xadiis baa inoogu imanaya ama waxna aan soo aragnay waxna ay inoo dambeeyaane kuwa dee qabla salaama iyo kuwa bacda salaama iyo kuwa aan la caddayn labaduba way jiraan halkan xanafiyadoo kale iyo xadiidka waxay uxujaysteen salaamta ama sujuudu saawigu dhammaantay bacda salaamun inuu yahay walow halkan imika la odhan karo tan iyada asal ahaan sariix kuma aha bal daahirna kuma aho ee rasuulka ilaahayna salaadii uu ka baxayba inuu dhammaystay buu moodayey markaa sujuudan uu laba yimi waa istidraaguntii oo haddii uu salaada dhexdeeda xusuusto wuxuu yeeli lahaa aynu qabla sujuud dee qabla salaam sujuudi laha iyo in kale marka meeshii taasi inooma cadda waayo waa wixii suurto gelayay oo bal taasi waa mid laakiin tan leenahay waxa weeye xalayna waan dee kollay soo yar koobnaye marka la eego rasuulkii ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu calayh bal xadiidka abu hurayrigana way noo dambeeyaan isagoo intuu sujuuday maya salaamo naqsaday dabadeed sujuuddii dib ugu noqday waana wuxuu sii ogaa kuwaas baa ku cad bacda salaam inay sujuudu noqonayso xadiidkii abu saciidna qabla salaam waataan kuba soo aragnay marka waxaana jirta aimada qaarkood sida maalikiyada oo kale oo ama imaam malik oo kala qaado salaadu hadday ziyaado arrinkeedu yahayna oo wax lagu daray ay tahayna bacda sujuud ba ama bacda salaam baa la sujuudayaa hadday nuqsaan sida dee ti atixiyaadka ibnu buxayni aan kuba soo marnay ay tahayna waxaa la sujuudayaa qabla salaam baa la sujuudayaa kollayna markaa la eego axaadiisna inaha kama baxsana sidaa daraaddeed baabay u yidhaahaan madhabka maalik baa maanta xagga marka la eego daliil ahaan ugu xoog badan oo dee aimada qaarkood waxay leeyihin xadiid kastaba gaar ahaantiisa inta saa loogu camal falo wixii kalena qabla salaam ha lagaba dhigo sujuudda waa sida xanafiyad xanaabilad oo kale ama axmed oo kale shaaficiyadna waxay ka wada dhigaan inuu qabla salaam dhammaanba wada yahay walow qowl uu jiroy tanna banaynayaan baltan leenahayn waxa weeyaan daliil ahaan markaan eegno rasuulka ilaahay iyadoo dee waxyaalaha dambe iyo kaa dambana aynaan sahwi labaadu ku dhacay aynaan kuba xambaarayno xadiidka taas aan la odhanahaynba horta waa shay bannaan weeye in qabla salaam la sujuudo iyo bacda salaam in la sujuudo culimadu taa way isku waafaqsan tahayo salaadu inna waxba kuma noqonaysa waa keebaa mudanun keebaa bal matalan haddii dee intaa aan soo dhaafnana marka la eego qowlkan maalikiyada oo kale oo ziyaado iyo nuqsaan in la kala qaado axaadiisan bacda salaam ay ku timi iyo kuwan qabla salaam ay kuba timi oo shakigana balgeesta aan raacinayno ayaa kollay waxay u leeyihiin taas baa waa sida nawowi ay leeyihin isagaa uguba xoog badan axaadiisan intaa kaba baxsanayn allahuma xadiidka abu saciid alkhudri ayaa isagoo ziyaado la banaynayo suurtagaltay arrinkani inuu ziyaado yahay ayaa haddana qabla tasliim ahayo taasna jaanib kale ay yar xoogeyn karto bal waxaan leenahay qabla salaam iyo bacda salaamba sujuud sahwigu rasuulka ilaahi way kaba sugantay waana shay bannaan ruuxuna waa kala dooran karaa ee arrinka jira un waa keebaa mudan salaaduna midna waxba kuma noqonayso taasi iyada waa mid arrinta kale inoo jirtaana waxa weeye axaadiis inoogu sugan rasuulka ilaahay markuu sujuuday dabadeedba uu salaamo naqsaday markaa sujuud sahwiga dabadeed atixiyaad lagu laabmayaa ma jirto taas weeye waana sida kollay dee axaadiisan ay inoo daahirkoodu inoo faa'iideynayo oo hadduu qabla sujuud ama qabla salaam sujuudayana atixiyaadkii kalea kaba horreeyo taasi hadal ma jiro hadduu san oo kale uguba laabmayna way jiraan culimadii selafka qayb kaba mida iyo xataa aqwaalo madhabaha macruufkaa barhkood aqwaalahooda oo ah atixiyaad baa raacaya sujuudu sahwigaa raacaya xadiidka sidaa kuba yimi oo axmed iyo kuba suganna waa jiraa sanadkiisa ayaa inqidac ku suganya oo axaadiida baabkaa kuba tumi axaadiis baa kuba timi iyadoo atixiyaad lagu laabmayo in bacda salaf iyo dee aqwaalaha madhabahana qaarkood waa qowlkooda weeye laakiin waxyaalaha axaadiisaa timina waa axaadiis sanadkooda ama inqidaac ama dacfi kuma sugan yahay oo axaadiisan imika aan hayna aan qaabilayn uma dhigmahayno bal markaa waxaan leenahay iyada taas atixiyaad halkaa lagu laabmaa ma jirto culimadii salafka barkood saa haba ahaato axaadiista qaarkoodna kutubta inoogu suganna taasi ha kuba timaadee laakiin waa axaadiis markaa dacfi kuma sugan yahay oo aan axaadiisan imika aan hayna aan udhigmahayne haddii ay bacda salaam tahayna waaba dee sujuudi waa lagulaba imanaya arrin kalea jirto dee salaam naqsi dambe in lagu noqonayana xadiidka way nooguba sugan tahay masalana jirto dee culimada kollay ay meelahan laba yimaadaan oo ruuxu hadduu bacda salaam uu sujuudayo salaaddii uu ka baxay salaaddiisi way dhan tahay hadduu sujuudan markaan leenahay waa sunno iskaba daayo saasna salaaddiisi way u dhan tahayba haddana waa kan ku noqdaye ruuxaasi ma sujuudan un baabuu laba yimon in salaadiisii ku noqday maaha oo markaa haddii waktigaa sujuuddaa dhexdeeda xadad iyo waxyaala yimaadaan iyo waxyaalahaasi salaadiisii hore way u taab noqotay mise ruuxu kol hadduu sujuudku laabmay waa caa'id ila salaat oo kale laba qowl baa jiro kolley laba weji oo madhabta shaaficina waxyaalaha dee imanayana waxaa kamida ka ka dhalanaya taa haddaan idhaahno waa caa-idun waa ruux salaadiisii ku laabmay waana wejkay xoogeeyaan bal matalan markaa waxay noqonaysaaba hadalkii iyo wax alla wixii salaad anfiyayay intaa dhexdeeda salaadiisii horu dib ugu laabmaya salaadiisii hore ayuu dib ugu laabmaya haddii la yidhaha maya ruuxu sujuudun buu la imanaya in salaadiisii ku laabmay maaha wixii ku yimaadee salaad burinayay markaa salaadiisii hore dib waxba uma yeelayan me way utaab noqotay waana laba wajo dee kole laba qawlo meesha jira weeye waana masaladee meeshan iman karta adiguna hadalkeedu iskama jiro kole qoloyinkina sharaxaysana way ku sugan tahay وحدثنا عون بن سلام الكوفي قال أخبرنا أبو بكر النهشري عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه عن عبد الله قال صلى بنا وحن تكي رسول الله صلى الله عليه وسلم خمسا شر رقعدون فقلنا وحن يا رسول الله أزيد في الصلاة قال وما ذاك قال قالوا صليت خمسا شنبا تكتي قال إنما أنا بشر مثلكم أنا بشر باني إذنك وكلا أذكر waan xsuusanaya كما تذكروna sa وxu xsuusataan وأنسى waan iloobaya كما تنسوna sa وxu ilowdaan marka arinka iga dhacay ilow buu ahaa ee inaa xusuusitaanna way ahaydba ثuma سajada waa sujuuday سaجdatay sahوi sahوiga labadiisii sujuudood buu sujuuday وحdثنا من جاب بن الحارث التميمي قال أخبرنا بن مسير عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال أنه قال صلى رsuuل اللhi صلى الله عليه وسلم rasuulkii ilaahay baa salaad tukaday isagoo da tukinaya faزaada aw naqصa waana ti aynu soo maray waa siyaaday ahayd qaala ibrahim e ibrahim baa wuxuu ihi wlwahmu mini kaladku anigu xaggayga iyo shakigu xaggaygu jira anigaa shakiyey ma ziyaada mise nuqsaan dee rag ka xafiday ziyaadadiina waa taa ay jirto asxaabtiisiiba ahaa lakiin waaba tan eg hadalkaba azida fi salaad baa kusugan waa ziyaada nuqsaanimay jirin xadiidkan faqiila ya rasuul الlahi azida fi salaati shay-un salaadiima waxbaa lagu kordhiyey faqaala inama ana basharu milkum may weeye anigu bashar baan idinkoo kalea ansa kamaa tansawn faidaa nasiya axadukum axadkiin hadduu waxiloobo san oo kalena ziyaado ay ta fadhiya sud sajdatayna laba sujuudood ha sujuudo walxaal huwa jaalisun isagoo fadhiya intuu markuu hadalkaa idhi ayuu uma taxawala rasuul الlahi salى الlahu عalيه waslm rasuulka ilaahi baa isrogay xaggii qibladu u jeestay fasajada sajdatayni laba sujuudood buu sujuudo markaaba sida xadiidka abu hurayrayaba inoogu imaanka cimraan iyo ruuxu hadduu isilowsan yahay oo isagoo isla salaadaadiiba ku dhamatay qibladii ka jeesto marka dambe uu xusuusto qiblada uu ka jeestayna iyo hadalkaa uu ku hadlu islaa salaadaadii waad dhamaysatay iyada salaadiisii wax ma yeelayso allahuma arrin baa jirta halkan oo ah iyadoo rasuulkii ilaahay lagu yidhi masalaadiima waxbaa lagu kordhiyey ayaa markaas ay u sheegeen shan inuu tukado weliba rasuulkiina caddeeyey inaanay wax lagu kordhiyey jirin ayaa waxaa xadiidka inoogu sugan halkan riwaayada dambe inamaa ana basharu mitlakum adkuru kamaa tadkuruuna wa ansa kamaa tansawni intuu intaa yidhi ayuu sujuuday oo hadalkan dambe kaa hore dee salaadii waad dhamaysuu lahaa ficilkii kale kaba dhacyo jeedsiguna waa salaadii waad dhamaysuu lahaye arrinkan dambe waa tan oo dee waa xusuustayna ama waa loo sheegay in salaad ziyaada ay jirto waana kan ku laabmayba arrin baa jirto oo riwaayadii ugu horreysaynu soo aragnay ee calqamar iyadmaya waxaan ujeedaa mansuur riwaayadiisii ahayd waxay noogu sugnayd inuu rasuulka ilaahay horta markii la yidhi waxbaa dee kordhisa oo intaasaa tukatay isagoon hadlin markaa dabadeed inuu jeestay oo uu qibladii qaabilay laba sujuudood la yimi salaad haddana salaamo naqsaday dabadeed intuu xaggooda usoo jeestay uu ku yidhi inahu low xadatha fi salaati shayun markaa sujuuddii dabadeed waana xadiid keliya un duruqdii marka maxay deeta taas noqonaysaa kolle aduu xadiid keliya yahay riwaayada cad ee taasa ee waafaqsanna qawaaciddiina waan kuba xambaaraynaaye halkan suma taxawaladan sumadan waxaan kaba dhigaynaa uun maaha wax tacqiib ama taraakhi keenaya ee waa jumlo imaka waxa weeyaan tartiibtan dikriga ahun weeye ee sida xadiidkaa horeba ama riwaayada hore inooguba sugan horta rasuulkii ilaahay uu jeestay oo sujuuddii buu laba yimi sujuuddii dabadeed buu hadalka yidhi oo uu sheegay taasba weeye waayo xadiid keliya weeye dariiqii horena taasa inooguba sugan waana dee bal matalan tekenisa kol hadduu ruuxu isxusuusto inta uu isilowsan yaho dhimi ma jirto laakiin marka uu isxusuusto dee hadal kale uu sii hadalaa ma jirte waa inuu galo salaadii un kolkuu isxusuusto ama laba xusuusiyo kol hadduu taasi ay xusuustay ama la xusuusiyey hadal kale oo salaadii munaafi ku ah ama maslaxo salaadeedba haddii u kusii hadlaama jirta waa inuu jeesto una uu salaadii dhamaysto riwaayada horena taasay kuba caddayd markaa tan bal taasaan waan dee kolle duu xadiid keliya iyo duruqdii waan isku fasiraynaaye وxadaثna abu bkr بn abi shaybata وabu quraybi qaala xadaثna abu mucaawiyaةa xa قال وحدثنا بن نمير قال حدثنا حفص وأبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله أن النبي نبgu صلى الله عليه وسلم سجda waa sujuuday سجدaتي sahwi sahwiga labadiisii sujuudood baعda السلاami سلاamtii dabadeed والكalaami kalaamkii dabadeed kalaamku hadii uu yahay hadalkooda أزيda في الصلاaةi iyo وmaa dاka صح waxay dee uu sujuuday iyadoo hadalkaa uu yihi hadduu kalaamka laakiin halkan si ibnu khusayma yidhaaha loo jeedaa uu yahay inamaa ana basharun mitlkuma ansa kamaa tansan waa taan leenahay riwaayaatku halkan iskuma waafaqsana riwaayada hore ee mansuur xadiidkiisii ahaydna waxaa kuma sugnayd taasi sujuudda dabadeed inay ahaydba waana tan raajax yeeleen le iskuma fasirnay ee halkan oo bacda salaami walkalaam وxadثnي الqاسم بن زكريا qال xadثna حuseين بن علي الجuعفiي عن زائدة عن سليمان سليماanku waa أcmشhka imika marka hore bay nooguma sugnaa عن إبراهيم عن علقمة عن عبد اللahi qاaل صلaynaa waanu tukanay mعa رasuuل اللahi صلى الله عليه وسلم فإma زاada waxbuu زiyaadiya aw نaqصa waa shakiya lakin waan ognahay wuxuu ay de arinku ahaa qaala إبراهيم waa kan إبراهيم ba wuxu waymالlahi ilaah baan ku dhaartaybe ma jaءa daka shakigani kama iman ilaa min qibali aniga waa ti u markii horeba lahaa walwahmu mini xaggaygunbu arrinkani kaba yimi waana loo cadeeyey oo calqama wuu inoo sheegay buu leeyahy markaa qaala wuxuu yihi faqulnaa waxaanu yihi ya rasuula الlahi axadata fi الصalaati shayun faqaala la qaala faqulnaa lahu ladii sanac waxaanu ku nidhi oonu u sheegnay wixii uu sameeyey rasuulka ilaahay oo shan ragcadood ah faqaala wuxuu yihi idaa zaada الrajulu ruuxu hadduu wax ziyaadiyo aw naqasa amase uu nuqsaamiyo salaadiisa dhexdeed falyasud sajdatayni dee wixii nuqsaan ahaa haddii nuqsaan aan ka mahayn uu yahay sida xadiidka abu hurayre iyo cimraan bay inoogu soo socota horta waa lala imanayaa markaa bal laba sujuudood ha laba yimaado sahwiga hadduu tacadudana labadaa sujuudood baa ku filan ee sahwi kastaaba sujuud gaara ma yeelanaya bacda salafa iyadana taa qowlkoodu ahaa xadiidna waa yimid saase lakin waa xadiida daciifa oo sahwi kastaaba inuu laba sujuudood leeyahay ee sahwiga tacaduday sida dee ka abu hurayreba xadiidkiisa inooguma iman labadaa sujuudoodunbaa ku filanba weeye kol haddii wixii dhibnaa ee dee sida laga tegay arkaan iyo waxaasaana lalaba yimin qaala wuxu uhi rasuulka ilah markaa waxaa odhanaya cabdullahi bn mascuud uma sajada sajatayna rasuulka ilaahi markaa labadii sujuudood saawiga ayuu laba yimin ee ziyaadana way hayd bal xadiidkii halkaa iminka cabdullahi bn mascuud oo duruqdiisu badnayd halkaasaan kagaba baxaynaa xadiidkii abu hurayra ee macruufka mashhuurka ahaa ayaa halkan noogaba bilaabmaya wuxuu yihi xadaثanii cmr الناqd وزhayr بن xرb جamيعا عن بن عuyaynata qala cmr xadaثna سfyaan بن عuyaynata oo cmr inaaqid baa yihi dee marka horeba ibn cuyeyne lakiin magacuu taam yeelay un qaala xadaثna ayubu qaala samictu mحamed bna sirina yaqulu ayubu sakhtiyaani baa xadiidka wuxuu ka maqlo sigaaru taabiciin isagu ahaa dee sheekiisii moxamed ibnu sirin oo waxa weeyaan isaguna taabiciintii dhexe ahaa wuxuu yihi abu hurayra ibnu sirin samictu aba hurayrata yaquulu صalaa bina rasuulu الlahi salى الlahu عalيه wasalam rasuulka ilaahay baa na tukiyey ixdaa salaatay alcashiyi waa gelinka dambe labadiisa salaadood mid kaba mid ah alcashi maa bayna الzawaali ilى اlgurub baa la yidhaahaa marka waa duhurkii iyo casarkii labada mid ahaan ima duhra salaad duhr wa ima alcasr duhr bay ahayd ama casr bay ahayd waa shaki basharna waa kano waa iloobayaaba bal xadiidku ilowgu ku tacalluqsan yahayo de hadduu markii dambe abu hurayra dib uu iloobay wax la fogeysta ma aha de waa salaada uu rasuulka ilaahay laba tukaday bal wax intaa dhaafsana way noo soo socdaan fasalama ragcatayni fii ragcatayni laba ragcadood dhexdood buu salaamo naqsaday markuu rasuulka ilaahay laba ragcadood dhamaystay adshiyaadkii dhexe ayuunbuu u qaatay kii dambe oo salaadiiba uu kaba baxay uma rasuulka ilaahay ataa waa yimi waa kacay oo jidcan jirid waa dee jirid nakale nakhiileed bay ahayd geed timira jiridii oo fii qiblati masih masaajidka xaggiisa hore iyo qiblada kuma sugnayd ayuu xaggeeda u kacay oo fastanada ilayha isagoo farihiisii saa isu dhexgeliyey ayuu saa ugu tiirsaday muqdaban xariya isagoo cadhaysan oo dee aada moojigiis ama aada moodo dee arrin si ruux cadhaysan oo kale wa fi lqowmi dadka markaa joogay rasuulka ilaahay ku daba tukadayna waxaa ku ka mid ahaa ama ku sugnaa abubakrin wa cumaru fahaaba waxay haybeysteen ka cabsadeen ka haybeysteen an yatakalama inay hadlaan oy rasuulka ilaahay bal arrintan weydiiyaan wakharaja waxaa baxay sarcaanu naasi dadka kuwoodii degdegaya weeye oo waa almusricuuna ila alkhuruuj ba weeye asaracaan siinti yar adna way fadxisan tahayba marka waa kuwa dee had iyo goor wakti kasta malaa waktigaasa way jireen dadka xaajada iyo danta le marka assalaamu calaykum la yidhaahaba iska kaco qolooyinkaasi iyagu way kaceenba laba ragcadoodna in la tukada la arkaa qusirat isalaatu waa qaa'iliina iyagoo leh waxayse sii lahaayeen qusirat isalaatu salaadii waa la gaabiyey salaadeeda iyago waxa weeyaan wakti waxay soo degayo waktigeennan oo kale maaho inagu aan garanaynaa salaadii say ahaydba dee imaamkiina taa laguma raacayo waa la baraarujinaya maha in markuu assalaamu calaykum yidhaha adiguna ad assalaamu calaykum odhanayso taasi iyada xaaladii salaadii nadmigeedii waan garanaynaa hala baraarujiyo haddii intaa ku baraarugi waayo dee inaad sugtana waad leedahay bal intuu isaga inay salaadiisii may burin inaad dee sii wadatan waad leedahay lakiin in lagu raaco hadhowna la yidhaaho dee salaadii waxbaad kaba tagtay taasi iyada ma waa baraarujinta waa saynu soo maray subxaan allah tii baa meeshii taalla haddii ku baraarugo se haddii kale de adigiiba waxaawa dee dariiqya kuu furan inaad sugto iyo inaad socoto ood salaadaadii wadato laakiin iyagu wakti waxay soo degayay ahayd waxa way dhahan salaadii waa la gaabiyeyo waanay baxeenba qusirat salaata waana dadkii de maha dadka badankoodii waa midhan faqaama waxaa kacay dulyadayni nin gacmo dheera adigu laqabkan uu lahaa magaciisa waa inoo dambeeya khirbaaq baa la odhanayay nin reer bani sulaym uu ahaa gacmihiisana waa gacmo dhaadheer buu lahaayo sanbaa dunyadayn waa kii labada gacmood lahaa dee dadkuba way wada leeyihiin laakiin waxa weeyaan laqabkiisa taasi ahaa faqaala wuxu uhi yaa rasuul اlahi rasuulki ilaahayow aqusirat isalaatu salaadii miyaa la gaabiyey am nasita mise waad ilowday salaadii miyaa la gaabiyey mise waad ilowday fanadara الnabiyu salى الlahu عalayه wasalam yamiina washimaala eeg rasuulka ilaahay isagu salaaddii inuu dhameeyuu moodayay hadalkiisu waa taa iyagu se waxay banaynayeen markaan salaadiiba la gaabiyo iyo salaadiiba intan ay kuba dhan tahay oo xaaladoodu taas bay ahayd saasay uhadleen waana la masaxadii salaada rasuulka ilaahay baa midig iyo bidixba eego faqaala wuxuu ihi maa yaquulu dulyadayn dulyadayn muxuu leeyihi maxaa dulyadayn leeyahay masan uu dulyadayn leeyahay baa arrinku yahay qaal waxay dhahan sadaqa run buu sheegay lam tusalli maa tukan ilaa ragcatayni laba ragcadoodu mooye wax kale maa tukan saasay yidhaaheen rasuulka ilaahay markii la xusuusiyey waatan waa kacay dee kolley halkana shaaficiyadu qowlkoodii dee malaa qolooyin kale hadday ku waafaqsayna mooyaan imaamku dee waa ficilka naftiisii waa wax isaga kuba tacalluqsan haddaanu isaga xusuusan dadka hadalkoodii uma laabmayo kolley dee tambihi muxuu keenayay tambihi waa baraarujin iyo xusuusin oo kale macnaa bal adigu haddii xusuusan waayo isagu haddii aanu xusuusan macnaa yaqiintiisan buu ku camal falayaa hadalka dadka iyada taas haba badnaadeen haba badnaadeene dib uguma laabmayo o kale bukhaari oo kale cunwaan baa ama tarjamau dhigtaayo oo kale baabun dee kale xadiidkana meelo dhanna buu kusoo celceliyaayo isagu dee xadiiskana waa xadiis aada u fawaaid badan culimada qaar baa boqol faa'iideeyan ka badan kasoo saare hal yarjicu limaamu waa dee liqowli nnaas oo dadka hadalkooda miyuu imaamki dib ugu soo laabmaya waana arrintana waa ishaarayey dee waana kanoo rasuulka ilaahay markuu tan yidhi ayuu tukaday laakiin arrin baa jirto ah abu daud ba xadiid abi hurayra isagoo ah ayaa waxaa ku sugnaa abi daud walam ysjud kolley muslimna waa duruqdan uu inoo sheegay an matigooda sheegin mid kamida dariiqii sucaadi ayuu noqonaya oo muslim isnaadkuu kaxeeye lakiin matigaanu inoo soo dhigana walam ysjud xataa yaqanahu llahu waana malaha dee musanadka shaaficiyada wey rasuulka ilaahay ma sujuudin ilaa ilaahay yaqiintii siiyey oo ujeedadu isagina yaqiinsaday arrinkani inuu kaba dhacay waa musanadka shaaficiye o kale sancani baa odhanaya taas allahu aclam abu hurayra halku waxaa ku ogaaday ilahu baaba og oo ujeedada de waa wax dee dhibyaraan lagu ogaan kara maaha taasi alxaasil adigu rasuulka ilaahay waa kan iyagii buu weydiiye markuu weydiiyey sida ugu jawaabeen buu ukacay oo salaadii u qaalu sadaqa lam tusalli ilaa ragcatayni fasallaa ragcatayni labadii ragcadood ee harsanayd uma wasallama eg maanta halkan iyada sujuudan wax kale ma jirto kolley jawaabta shaaficiyada halkan kolley jawaab dee meel mara ma noqonayso ah waa salaad sahwi labaad dhacay oo rasuulka ilaahay baa dib sujuud sahwigii u iloobay taas iyadana dee maxaa ina tusayo taasna ma jirto ee uu salaamo naqsaday rasuulka ilaahay salaadii uu kaba baxay uma bacdiyeedna kabara markuu assalaamu calaykum yihi dabadeed ayuu allahu akbar yihi uma sajada waa sujuuday uma kabara salaada sujuudeedii oo kale weeye wax mid laba mid ah taasun buu rasuulka ilaahay sujuuday haddana allahu akbar buu hi farafaca uma kabara waa isagoo sujuudii labaad ku laabmay wasajada uma kabara warafaca allahu akbar buu hi uu soo toosay qaala moxamed ibnu siriin ba wuxuu yihi xadiidka abu hurayre wax intaa dhaafsan oo inuu salaamo naqsaday isaga kamuu maqlin abu hurayra ama kama xifdiyin laakiin muxuu leeyahy xadiid kalaa jiro wa akhbirtu waxaa lai waramay can cimraan bni xusein cimraan bni xusein oo xadiid inoo soo socda warinaya laiga sheegay annahu qaala inuu yihi wasalama waa sujuudii dabadeed markuu labadii sujuudood dhamaystay ina salaamtii salaadu way horreysee ayuu haddana assalaamu calaykum kale yidhi taas baa laiga sheegay bu hi bal xadiidka duruqda way noo socotaa waana kuwan xdثna أbو الربيع الزهراني qال xdثna حماد qال xdثna أيوب عن محمد عن أbي هريرة qال صلى بنا رsuuل اللhi صلى الله عليه وسلم رasuulka ilaahay baana tukiyey إحdى صلاaةa العaشhiيe بمعنى xadيiثi سفyاn waa xadيiثkii سفyاn بن عyeyne mid laba mid ah xdثna oo de حماd بن زaيد baa imika halkan warinaya waa حماd بن زaيد ee ninka أyوب ka wariyay si markii horeba سفyاn uga wariyay أyوب xdثna qتaybة بن سعيid عن مالك بن أنس عن dاود بن الحuseين عن أbي سفyاn mولى بن أbي أحمد أنه qاaل oo أbو سفyاn ninka la yidhaah kunyadiisa ba aad loogu yaqaanaa barhkood baa magaciisa waa whbi bay yidhaaheen barhkood غusmaan bay yidhaaheen waana nin taaبiciya in iبن أbي أحmedkan isaga waxa weeyaan leeyahy mawlihiisi ahaana kolley cabdاللahi بن أbي أحmed iبن jaxshi baa la yidhaah o isaga ninkaa riwaaye uu leeyahy ma garanayo mawlihiisa ahaa culimada qaar baa yidhaahba uu laazimay uuna waa la joogay uuna reer beni cabdiashal baa mawlihooda uu ahaa oo reerkaasaaba dee masjid ay lahaayeen imaamu ka aha isagoo mukaatabo saxaabadii qaar ay nool yihiinba maxamed ibnu salamata iyo ragle maxamed ibnu maslamata iyo ragle ay nool yihiin baabu tukinayay mukaatabna markaa uu yahay isagoo weli aan xoroobin abu axmed kan baa waxa uu yahay ina jaxshi oo waxay walaalayiin zaynab bintu jaxshi iyo cabdillaahi bnu jaxshi iyo bal qoyskaas reer jaxshi marka waa dadkii islaamka isaga waa taabici baan leenahay abu sufyaan abu axmedkaan leeya oo inankan mawlihiisa uu yahay aabihii ahaa abu axmed ibnu jaxshi magaciisana cabdin bay soo naqliyeen cabdi keliya siday noo kale dee cabdi aan wax loo idaafayn taas baabay usoo naqliyeen laakiin nin indhala ayuu ahaa dadkii bal matalan dee islaamkana u degdegay waa ahaa makana dhulkeeda o dhan ba uu yaqaanayo haadi la-aan buu soconaya markii dambena hijradii cabdillahi bnu jaxshiya bay israaceen dadka qaar baaba yidha xabashona waa tegey oo bal matalan waana de dadkii saabiqiintii islaamka u sabqaya abu axmed ibnu jaxshi oo qoyskaas bay walaala ahaayeen de de ninkii cubaydullahi ibnu jaxshi la odhanaya intuu xabasho u jirooda markii dambe halkaa dee ku nasraaniyoobay iyo qoyskaas weeye reer jaxshiyo waxay ahaayeen reer wada de ninkaasna dee markaa hore uu islaamayna xaggan ubaa nasiib daradani ku haleeshaye waa dadkii guryahoodii aana cidi kaga hadhin markii maka laga hijrooday ujeedadu reerka oo dhan rag iyo dumar way wada islaameen waa la wada hijrooday ninkaas xaggaa jiray iyo mooyaane guryahooda iyagoo carab may ahayn quraysha reer beni asad bay ahaayeenoo xilf waxay lelahayn abu sufyaan iyo kambayna abu sufyaan bu abu axmed kani qabo abu sufyaan baan filayaa inuu guryahooda iibsaday ama gurigoodii qaataye laakiin cidi kagamay hadhin oo dadkii xaggaas aani maka lagaga hadhin haddaba abu axmed markaa culimada qaar ba waxay dhahaan rasuulka ilaahay dabadi salawaat ullahi wasalaamu calayh dee saxaabadii nin axmed la yidhaha horta kuma jiro taabiciintiina xataa axmed kuma garanayno eg taabiciintiina axmed kuma garanayno saxaabadiina oo kale laakiin dee ninkan waxaabay yidhaahaan ninkan dee caruudiga ah ee naxwiga ah khaliil ibnu axmed aabihii baa wax axmed la yidhaaho ugu horreeyey rasuulka ilaahay dabadi salawaat ullahi wasalaamu caleyh muddadaa waayo magac carabi taqaanay mu aha laakiin waxaan leenahay kolley dee saasoo kutub kala duwan kolley ay dhacaan markay axmed kaba hadlayaan ninkanba waa kan loogu kunyoodo dee kunyadana waxaa keenay un malaa dee waa kan inuu jiray hadduu ilmo u lahaa ay tahay oo marka waxaa leeyahay saa kutubta qaarkood dhacda in khaliil ibnu axmed aabihii ugu horreeyey waxa axmed loo bixiyo waktiyadaas ayaa dee waxay la tahay waa wax nadar kuga sugan yahay oo dee waa tan oo saxaabigan abu axmed kunyadiisu ay tahay saxaabada nin ismaaciil la yidhahdo kuma jira dabala asxaabtii rasuulka mala ismaaciil waa laga yaabaa inaanu xataa taabiciintuna naadir uu ku noqdo أنه قال سمعت وxaan مقلay أbا هريرة يقول xaal ku qowlayo صلى لنا رsuuل اللhi صلى الله عليه وسلم رasuulka ilaahay baa na tukiyey صلاة الcصr صلاad cصr imaka eg waa la jزmiyey صلاad cصr bay ahayd markii hore shakiun baan kusoo aragnay faslma في رagcatayni laba ragcadood markuu tukaday ayuu salaamo nafsaday faqاma dulyadayni baa kaco faqaala yidhi qsirat الصلاaة ya رasuul اللahi am nasita faqaala rasuul الlahi salى الlahu عalayه wasalam kulu dalika kaa dhamaantay lam yakun macnaa maan iloobin labada gaabin waayo rasuulku dee inuu dhameeyo salaadii buu isu haystay hadduu isleeya waad ilowdaysan kagama baxeen gaabinna mama jirto wuxuu leeyahy arrinkaad sheegaysaa midna ma jiro midna ma dhicin faqaala wuxu uhi qad kaana bacdu dalik haddaba kaa barhkii labada midun baaba jira de markaa kol haddii uu ogaaday inaan qasri jirin ila waa jiro weeye ya rasuul الlahi faaqbala rasuul الlahi salى الlahu عalيه waslم calى الnaasi faqaala aصadaqa dulyadayni dulyadayn ma run buu sheegay masta uu leeyaa faqaala wuxuu yihi faqaalu waxay dhahan nacam ha ya rasuul الlahi faatama rasuul الlahi salى الlahu عalيه waslm rasuulka ilaahi waa taam yeelay ma baqiya min asalaati ina sujuudsahay uguma kabayso waxyaalaha caynkana marka lagaba tago wixii u harsanaayo salaada ahaa uma sajada sajdatayni laba sujuudood buu sujuuday walxaal huwa jaalisun isagoo fadhiya bacda tasliimi intii uu salaamo naqsaday dabadeed bal taasna waa riwaaya weli waa inoo socdaa xadiidku waxadaثanii xajaaj bnu shaaciri qaala xadaثana harun ibnu ismaaciil alkhazaazu waa xirfadiisii iyo shaqadiisii waa bee dee khaziga ama waxa noocaa dharka kaba mid ah ama nooc xariirta ama dee taas kaba mid aha uu iibin jira weeyaan khazi xadaثana caliyu wahuwa ibn اmubaaraki qaala xadaثana yaxya in abi kasiir weeye qaala xadaثana abu salamata qaala xadaثana abu hurayrata ana rasuula الlahi salى الlahu عalيه waslm salaa ragcatayni min salaati الظhr laba ragcadood oo salaada duhr ka mida ayuu rasuulka ilaahay tukaday uma salama waa salaamo naqsaday faataahu rajulu min bani sulayman waa dulyadaynun nin reer bani sulayma u yimi faqaala wuxu uhi ya rasuula اllahi aqsirat الsalaata am nasiita wasaaqa alxadiida xadiidkii hore ayuun buu dabagalay bal riwaayo kalena waxadaثanii isxaaq ibnu mansuuri qaala akbarana cubaydullahi bnu muusa can shaybana can yaxya can abi salamata can abi hurayrata qaala anahu qaal bayna ana anigu salli aan tukanayo maca nabiyi salى اllahu عalيه waslm salaata duhri salaada hor ayuu sallama rasuul الlahi salى الlahu عalيه waslm rasuulka ilaahay salaadii kaba baxay min aragcatayna laba ragcadood markuu tukaday un faqaama rajulu min bani sulayman waqtasa wuxuu raadgaa raacay oo uu dabagalay un oo dee lafdiga alxadiida xadiidka intii horeynu soo maray xadiidku dulyadeen kole waa xadiis aan leenahay axkaamtiisna way badan tahay dee waxyaalana way inoo horeeyeenba axaadiistii kaleba dee ay wadaagsanayeen aynu soo maray laakiin meesha waxaa jira mar shaki baynu arkaynay oo ah labada salaadood ee gelinka dambe la tukada mid ahaan taasi shaki bay iskaba dhaaf laakiin imika waxaan aragnay duhur inay ahayd labada riwaayadee dambe riwaayo horena waxaan kusoo aragnay casar inay ahayd waana labadii salaadood ee shakigu uu kuba jiray imaam nawowi raximah اllahu tacaala kolley waana arrin uu badsada isagu markay waxyaalaha caynkaasa iskhilaaf yimaado isagoo muxaqiqiintii kaba soo naqlinaya ayaa wuxuu yihi humaa qadiyataani waana laba qadiyo ujeedadu maalinna duhur bay ahayd bay markaa noqon maalinna casar bay ahayd ninkuna waa dulyadaynuun arrinku waa ti un su-aashuna waa ti un waa taa uu yihi lakiin xaafid ibnu xajar isagu isagoo bukhaarina aysaami dhacday shakigu waa dhacay riwaayaad kala duwan jasminta duhur way dhacday casr jasmintiisna waaba tan aan muslim kuba hayno ayaa wuxuu kaba cabiraa sida daahirkii waxa weya iskhilaafkani wuxuu kaba dhacay ruwaadii unbuu kaba dhacay markaasadna uu sheegayo ayuu kaba cabiraa hadal fog buu laba yimi ciddii iyagu halkan tiri waxaa lagu xambaaraya qisadu laba goor inay dhacday waxaan usoo naqliyaa riwaayo nasaa-i kuba sugan oo keenaysayba abu hurayra shaki inuu ku yimi markii dambe oo masalan markaas ay ahayd in badanna shakiga inuu isaga ku warinayay kolna ay u qaalib noqonaysay duhur oo uu duhur jasminayey kolna casarina waa shakiye ay u qaalib noqonaysay casar jasminayay martaas shakiguna markii dambe xagga tacyinka ibnu sirin iyo de dee uu soo gaadhay isagaa riwaayaadka qaarkood waaba noo magacaabay abu hurayra laakiin waa iloobayo taasuu kaba cabiray waxaanu xaafid ibnu xajar sababta kaba dhiga ruwaadii waxay u ihtimaamayeen xadiidka waxa kuba sugan ee axkaamtan sharciga ayay uba ihtimaamayeen oo taasaa keentay marka xadiid noo soo socda ayaa casar ah xadiidka cimraan ibnu xusein walow dee saddex ragcadood ay ahayd haddii dee balqaadiyo kale ay tahayna labadoodu waxba dee laba xadiis bay kala yihin haddii arrin keliya wada tilmaamayeenna taas isaga inna la iskuma khilaafin inay casr ahayde de waxaabay noqonaysaa inaan taa kuba raajax yeelo casr inayd calaa kulli xaalin waa duhr ama casr bay ahayd riwaayaadkuna sidan dee shakigan iyo umuurahan bay kuba yimaadeen ama umuuraha kale inooguma sugan way noo caddahay xagga hadalkana inaanu dee kollay salaadii iyaga tooda kama burinayno waa ta aan xadiidkii hore cabdillahi ibn mascuudba aan kuba soo sharaxnay kolley halkana xanafiyadu sida ay dhahaan oo intii aan kalaam kalena nasakhin iyo bay ahayd iyo kolley taas ma arrinku ma aho dee abu hurayra ujoogay oo waqti dambe ahayd oo rasuulka ilaahi salawaat ullahi wasalaamu caleyh markaa laba tukaday bal xadiidka aimada qaarkood fawaaid aad u badan bay kaba soo saareen kolleyna xafid ibnu xajar iyana dee meelaha kala duwan ee bukhaari kuwa soo celceliyana isaguna kolley fawaaiddaas waa ku baahsan yihiin barhkoodna ururiyaba oo dee isa ibnu marka la eego ibnu cabdilbar tamyiidkiisa iyo waxyaalaha jibre ta inooguma sugan dee nisaankii xadiidkii horeba inooguma sugnaa waa inoogu sugan yahay arrin kaleo muhimaa jirto halkan culimadu ay sheegaan oo haddii dad xadradood iyo dad meel wada joogay nin iyaa ka midi uu sheegto inay wax dhaceen oo meesha iyagoo dadkuna ay goobjoog kaba ahaayeen ay dhaceen oo kale ay dhaceen arrinkaasna wax ka qarsoomi kara inaanu ahayno dadka kalena kaba qarsoomi kara ayaa markaa maxaa dee xadiidka inoogu sugan in dee aan hadalkiisu saa markaaba toos loo qaadanahayn ee dadkii kale la weydiinayo oo haddii bal matalan markaa ay ku waafaqaanna waa sax haddii kalena dadka intaa leeg wixii ma wada dhaafi karaan rasuulka ilaah eg markuu dulyadayn yidhi saasaa dhacday isagii uun hadalkiisii kuma camal falin dadkii buu weydiiyey saa uu sheegayaa ma jiraan marka waxay tahay un haddii majliskeennun oo kale intay wax kaba dhacaan ruux uu sheego intii kalena aanay sheegin de waa hadal hubsasho leh layska hubsanayo haddii lagu waafaqo na waa sax haddii kalena dee hadalkii waxaaba dhici karta in la yidhah dadka intaa le kama qarsoomi karto markaas saa khabarkiisii looba celiyo bal taasi iyadu matalan waa arrinka iyada inooguma sugan ama waxyaalaha kale kalaamka iyo taasi waa inoo horreysay الxadيثkii ugu dambeeyey baabka وxadثna abubكر بن abي شhaybةa وزhayر بن حرb جaميعا عن بن culayaةa qال زhayr xadثna اسmاعيل بن إبراهيم عن khالد عن abي qلابةa عن abي المhلب abuqilaaba abulmuhallabkani labadooduba waa taabicin maca khaalide waa isu adeer abulmuhallab ba abuqilaaba u adeero waa taabic weyn isagu can cimran ibni xusaynin ana rasuul الlahi salى الlahu عalيه wasalam صalaa wuxuu tukaday alcasr salaad casr fasalama fi ثalaaثi ragcaatin saddex ragcadood markuu tukaday buu assalaamu calaykum yihi innaga aanay arrinkan dee faa'iidadaa badani ay noogu sugnayd sahwigii rasuulka wataa axkaam kala duwan aan meeshii kaba qaadinaan kaba faa'iidaysanay siad marka sahwi naguiba yimaado aan uguba camal falayno uma dakala manzilahu gurigiisii buu galay rasuulkii ilaahay markaa waa qadiyo kalaad moodaa iyo waaqaco kale tii hore guri la galay kumay jirin gidaar ama khashabo inuu ku tiirsaday un baaba kuba sugnayd oo waa taa fasanada ilayha lafdigana jidci waa mudakar buha waan dhaafay halkaas aan soo dhaafaye de waa iyada bimacna alkhashaba sida bukhaariya kuba sugan damiirka loogu celiyo un fasanada ilayha adii aan soo marnay iyadoo jidci ay horreysaan ujeedaa uma dakala faqaama ilayhi rajulu nin baa kacay yuqaal lahu lkhirbaaq waa ninkii naftiisi waa dulyadayn wa kaana fii yadayhi duulun gacmihiisa dheerar baa kuba sugnaa faqaala wuxu uhi yaa rasuula allahi fadakara lahu saniicahu wixii uu sameeyey rasuulka ilaahay buu u sheegay wakharaja waa baxay qadbaana isagoo markaasaa rasuulka ilaahay isagoo cadhaysan waa ihtimaamkii salaada uu ihtimaamayey yojuru uu jiidaya ridaahu go-isiiyaba hagaag muu soo huwan ee isagoo jiidayoon si fiican usoo huwan waa degdegii ayuu soo baxay xata intaha ila nnaasi ilaa uu dadkii soo gaadhay faqaala wuxuu dhaha sadaqa hadaa ninkani marun buu sheegay qaalu waxay dhaha nacam haa fasallaa ragcatan ragcad buu tukado marka waxa weeyaan haddii salaadeenii rukni arkaanta kaba mida ama ragcad iyo waxaas aan sahwi ugaba tagno horta waan la imanaynaa weeye dabadeedna sujuuddii sahwigaa lala imanaya uma sallama uu salaamo naqsay taneeg sujuuddii waa bacda salaam bay ahayd suuradan oo kale waana suuradii aan lahayn waa ziyaada meeshaay imika dee halkan nuqsaanna waa jirtaaye laakiin hadalkan iyo socodkan iyo waxyaalahan kaloo dhan ba iyaguna wada ziyaada ahayd uma sallama uma sajada sajdatayni laba sujuudood buu sujuuday uma sallama haddana markii dambena iyagii dib ugaba baxay waana tii aynu soo aragnay inuu lahaa moxamed ibnu sirin cimraan ibnu xusein baa layga warramay inuu yidhi haddana sujuuddii dabadeed waa salaamo naqsaday xadiidka abu hureyre intaa isagu ugumay sugnaynba waana kan xadiidkaa uu ishaarayay uma sallama وxadثna اسحاq بن ibrahيm qال aخbarana cabdالوahاb الثqaفiy qال xadثna khاld wahuwa الxadاء waana khaalidkii markii horeba inooguma sugnaaye عan abi qilاabةa عan abi المhلb عan cimraan bn الxuseyn qaala slma rasuul الlahi slى الlahu عalيه waslم rasuulkii ilaahay ayaa salaamo naqsaday fي ثaلaaثi ragcaatin saddex ragcadood min الcصr ثuma qaama fadakla الxujraةa xujradii buu galay faqaama rajul basid اlyadayn waa ma isku macnown waa طawiil اlyadayn iyo basid اlyadayn iyo faqaala wuxu uhi qusirat isalaatu salaadii miyaa la gaabiyey yaa rasuula allahi fakharaja muqdaban fasala ragcata alatii kaana tarak ragcaddii uu kaba tegey buu tukaday rasuulkii ilaahay uma sallama salaadii buu ka baxay uma sajada uu sujuuday sajdatay sahwi uma sallama mar kale uu sujuuday adigu salaamo naqsay bal xadiiskuna waa macnihii waa inoo cadiyey arrinka kale inagu soo kordhay uun rasuulka ilaahay gurigii buu tago uu ka soo noqday camal badan baa meeshii dhacay marka waxa weeyaan camalkaa fara badan iyo khadawaadkaasi arinku kol hadduu sahwi yahay iyadna salaadii ma burinayo wixii sahwi loogaba tegay ama loo sameeyey haba badnaadee sa hadalkan sahwiguba aanu salaadii u burin ayaa camalka caynkana mayne sahwiguu ahaaye bal ayaanu u burinahayn weeyaan oo dee xadiidkuna waa ta inoo tilmaamayo rasuulka ilaahay gurigiisu tegey waa soo noqday halkii unbuu kaba bineeyey arrinkaa horena wuxuu uga dhacay sahwi iyo isagoo leh salaadii waad dhamaystay bal markaa waxa weeye umuuraha caynkaase sahwi u dhacay hadday hadal tahay iyo hadday ficilba tahay salaadii ma burinayso allah subxaana wa tacaala alam subxaanaka allahuma bixamdika ashhadu an laa ilaha illa anta